soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
aan ku bilaaba degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay banaanbax weyn oo lagu soo dhaweynayo howlgallada ciidamada iyo wejiga labaad ee howlgalka oo bilaaban doona iraad aadan cali ayaa cabudwaaq kasoo diray
banaanbaxaan oo ahaa mid lagu taageerayay wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab ayaa lagu qabtay magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud banaanbaxaan ayaa ahaa miduu soo qabanqaabiyey maamulka degmada caabudwaaq waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka qaybgaleeya si isku mid ah waxay sheegeen inay u taageersan yihiin howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ururka al-shabaab iyagoo sheegay inay taageero hiil iyo hooba la garab istaagi doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada caabudwaaq ayaa bartamaha magaalada ku dhex maray socod ayagoo ku dhawaaqayay weero ka dhana ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada caabudwaaq nuuxiyidiin aadan weli ayaa goob fagaaraha kula hadlay bulshada isagoo sheegay inay muhiim tahay la taageero wadiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab si looga cirib tiro gobolka iyo sidoo kale guud ahaanba dalka soomaaliya
salaam kadib maantay waxaan isugu soo baxnay taageeradanada inaan muujino u muujino ciidanka qaranka soomaaliyeed dagaalada ay kula jiraan kooxaha khawaarijta ah insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guul dhammaan soomaaliyana inay maaragtay ka guuleysta nimanka deegaanada ay kaga harsan yihiin hadday ahaan lahayd gobollada dhexe iyo guud ahaan soomaaliyaba in laga sifayn doono insha allahu tacaala waxaan waxaan u sheegaynaa ciidanka iyo qaranka soomaaliyeed inaan garab taagannahay hiil iyo hooba la garab taagannahay insha allahu tacaala caawuda horeyna waa uga soo qayb qaateen haddana way ka qayb qaadan doonaan hadduu ilaahay ilaahayo waxaan rabaa idinkana inaan idinkaga mahadceliyo muddadii aad ciridda taagnaydeen ee qoraxda una soo istaagtay inaad shucuurtiinna muujisaan haddana waxaan rabnaa insha allahu tacaala sidii ayaan lanoo sheegay inaan samayna hadduu ilaa yidhaahdo
iraag aadan cali telefishinka caalamiga ah ee dalsan caabud waaq
maamulka koonfur galbeed ayaa deegaanka jasiire ka daahfuray qabashada nidaamka cusub ee sabarloogada dhulalka sidoo warkan ku soo diray waryaheena ibraahim maxamed mayow
iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk
dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose ka daahfurtay qaadashada sabarlooga cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo nidaamka cusub ee keedinta sabarlooga ee database oo si rasmi ay u bixin doonto dowladda hoose ee degmada afgooye munaasabadan daahfurka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ku-xigeenkiisa qorshaynta maayarka degmada afgooye iyo agaasimaha waxda dhulka nidaamkan cusub ee sabarlooga dowladda ayaa ugu talagashay in meesha laga saaro isqabqabsiga dhul ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn waxaa daahfurka sabarlooga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee deegaankan ka hadlay gudoomiyaha maamulka deegaanka jasiira isagoona sheegay in dhibaatooyinka ugu weyn ee deegaanka ka jira ay qayb ka yihiin isqabqabsiga dhulka maxaa dhacay ee deegaankan dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah isqabqabsi xagga gobolka banaadir ah imaatinkiina marka waxay noo tahay waxay muujinaysaa in koonfur galbeed ay tahay waxay muujinaysaa in loo soo jeedo deegaanka intaasna macnaha waa iga codsi waxaan filaa insha allah in maaragtay madaxweynahana silaa naga gaarsiin doontid intaasna u gudbisid gudoomiyaha maamulka degmada afgooye ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa dhankiisa sheegay in sabarloogan cusub ee dowladda koonfur galbeed uu meesha ka saari doono isqabqabsiga dhul ee ka jira deegaanka jasiira oo ah halka xuduudda ay kala wadaagto dowlad goboleedka koonfur galbeed gobolka banaadir arrimihii dhulka waxaa waaye waa culeysoo galay isqabqabsiyoo galay waxaa waaye annaga waxaa keena koonfur ahaan state ahaan system sabarloog oo database ah oo ku shaqaynaya database waxaa waaye lumber iyo waxaad leedahay lambar kuu qaas ah oo haddaad lambarka sabarloogaaga hadduu kaa gubto ama daad kaa qaado aad intaasoo sano kadib aad lambarkaaga sheegin kartid hadda sabarloogi waxa hadda laga haya ma laha hadda wax oo qof kastaba tiim beriisa jeebka ku wataa dhowr guddoomiyaa shaqaysanayso marka simaha waxaa waaye wuxuu nii hayaa iyo koonfur galbeedba daata base oo koonfur galbeed afgooy wuu ka shaqeysa waa dhaqangeline wuu shaqeeyaa waxa waana lagu diirsaday iska qabsigaa yaraaday wax walbaa yaraaday dee dadkii dibadaha waxa waaye waxay haystaan lacagay haystaan waxay rabaan inay wax maalgeliyaan laakiin ma haystaan wax oo sugan annagana inta waxaa waaye waxaa arrintaasaan ka dhaydhinay waana ka jawaabnay jawaab waxaan ka bixin wax go'ool ah waxaa waaye dadka waxaan leenahay hala maalgashto deegaanka hala maalgashto waxaa waaye horumarka socda waa arkaysaan gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta maamulka gobolka shabeellada hoose bashiir baraawe ayaa dhankiisa sheegay in dadka ku nool deegaanka jaziira maanta wixii ka dambeeya ay ogaan doonaan halka sida rasmiga loogu xukumo maalinta koowaad oo intaan imaanaya horta annaga intaan ka tirsannahay yaasan na xukmi dhahay ma intaa jirnaa ma baddaana nala ka xukumaa ma koonfur galbeeda nala ka xukumaa yaa na xukuma annaga dadka ayaga waa ogyihiin kaama dhigayro in koonfur galbeed walax la yidhaaha ay jiraan way ogyihiin laakiin wax xukunkooda haddii la yidhahdo maamulaa loo soo magacaabaa golo deegaan deegaan maamul deegaan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenaa loo soo magacaaba dad socdo oo maamulka koonfur galbeed aan nahay dhahaayo unbaa u imaanaya wasiir daba jooga male waxqabad male wax kale male xataa in lala qadayo koonfur galbeed ka tirsan tihiino ogaada wax dhahaayo male maamulkiioo asaga iska xaalkiisa iska ogi ilaahay iska ogyaho asaga laftirkiisa qaaboo u shaqeeya aana lahayn aa iska dhex jooga oo dhahaayo anaga koonfur galbeed ka tirsanaa koonfur galbeed nala kasoo magacaabay waa maamulka cabashada na soo gaarsiiya dadka waa dhibanyihiin kuna waa dhibanahaya bal dowladda koonfur galbeed hanala ka gaarsiiya ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa dhammaan mootayooyinka ka howlgala degmada afgooye iyo deegaanada gobolka shabeellada hoose uga digay in ay kala wareejiyaan dhulalka aan haysan sabarloogada saxda ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan keennay sabarloogadaasi rasmiga ah oo aan la koobiyeysan karin qofka uusan ka heli karin cabdilashiid ka heli karin ama luuqluuq kale aan lagu samaysan karin
soomaaliya ayaa maanta xarunta degmada waxaan lahaa sabarloogaasi rasmiga ah oo ku jira sistemka koonfur galbeed wasaaraddeeda iyo maxaan lahaa maamulkeedii iyo qaybtii waaxda dhulalka wasaaradda cadaaladda ayaa maanta kulan bulsho oo muhiim u ah haweenka waxa ay ku qabteen degmada shangaani ee gobolka banaadir sida warkan ay ku eegeyso maryanladane yimidda aadanaha sida dadka nugul waayeelka kuwa baahiyaha gaarka qaba kulankan wacyigelinta ayaa waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka degmada shangaani qaar ka mid a wasaaradaha dowladda ciidanka booliska ee markaasi ka shaqeeya arrimaha caruurta iyo ururka haweenka ee degmada shangaani oo ahaa kuwa ayaga markaasi loo qabanayay wacyigelintan ugu horeyn waxaa munaasabada daafuray gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada shangaani xuseen ibraahim macalin markii laga hadlaayo xaquuqaha iyo cadaalad darada iyo tacadiyada laga hadlaayo waa mashruuc aad u ballaaran ayuun inta lagu soo koobi karin marka walaalahaya maanta noo yimid oo arrintan maanta raba inay naga wacyigeliyaan waan soo dhaweynaynaa haddaan nahay degmada shingaani khaasatan maamulkii iyo waaxyihii ururadii kulli diyaar baanu nahay boliiskeenii annagoo meesha wada joogna waan idinku soo dhawaynaynaa sidaasaanu maaragtay barnaamijku noogu furmay waana jeclaan lahaa in lagu soo celceliyo oo siminaar soconaya wiig ama laba wiig si dadka adduunyadu moogtahay birta waa la soofeeyaa haddii la raba in wax lagu jarto dadkana waa la soofeeyaa haddii la raba in la adeegsado waxaa iyagana doorkooda kaga aadan barnaamijkan wacyigelinta ka hadlay agaasimaha qaybta arrimaha caruurta ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka deeqa salaad cali qareen cabduqaadir daahir salaad iyo taliyaha qaybta caruurta iyo tacdiyada ka dhanka aadanaha fardowso cabdulaahi abtidoon iyagoona aada ugu dheeraaday in xaquuqda caruurta ay tahay in mid si wada jir ah looga wada shaqeeyo
waayadan wasaaraddu waxay waday dardargelinta iyo maaragtay dub eegista shuruucda dalka oo ayga duugoobeen iyo sida usoo saar lahayd sharciyo la xiriira caruurta iyo haweenka iyo in la daadajiyo caruurta heer degmo la gaarsiiyo wasaaradda degmooyinka qaar waxay ka sameysay xarumo khilaafaad oo maaragtay ka kooban bulshada noocyadeeda kala duwan oo heer degmo lagu xaliyo een, arrimaha qoyska qodobka tobanaad oo dastuurkeen ee, wuxuu ka hadlaa karaamada aadanaha karaamaha aadanaha waxaa la rabaa qof kasta inuu ilaaliyo hadduu yahay bulsho hadduu yahay ee, maarata qof dumar ah hadduu yahay macalin hadduu yahay qof askari ah qof kasta waxaa la rabaa inuu u istaago ilaalinta karaamada aadanaha ilaalinta karaamada aadanaha sidoo kale waa inuu meel uu soo jeesto marka ka xadgudubka in lagu sameeyo qof in lagu xadgudbo xafiiska xeeraalinta intaa joogay een, booliska ay joogaan way og yihiin caruur hooyo dhashay oo dayacaad oo magaalada la dayacaaya jiro yunidaa u suubin oo c e d ee intaa joogay waxaa jiro hooyo inta dhasho cubadkeeda meel dhigayso ka tagayso dastuurka wuu diidaa qodobkaasi wuxuu leeyahay hooyadu waa inay cunubadkeeda dayicin hadday daruuri ku imaado waxyaalo ku imaado waxaa jiro hay-ado bixiyaan ama isbitaalka inuu qofka ugu tago afar labaatanka saac waxaa aragnaa ilmo yaryaroo kufsi loo geystay afar labaatanka saac waxaa aragnaa ilmo yaryaroo la dayacay ama kuwa lumeen ha noqdaan ama kuwa laga dhuunto ha noqdaan Een, sidoo kaleeto waxaa leeyahay aabbayaasha soomaaliyeed intooda ugu badan ilmaha daryaalka ma helaan xanaano kama helaan jaceylna kama helaan waxaa moodaa ilmaha iska dhala in la dhahay Een, miisaanka aakhiraa la idinkugu badinaayo war sidaa ma ahan ee ilmihiina aakhiro waxbaa la idinka weydiinaya maxaa u dhali weyse laguma weydiinaya aakhiro laakiin waa lu- waa dhasho waa lagu siiyeen maxaa u tarbiyeen weyse oo diinta islaamka ah berigeeda lagu weydiina cunugaaga cunugaaga maanta hadduu diinta ka leexdo ama wax qaldan uu sameeyo ama muslim dhib oo sameeyo dembigiisa guud beri ahaan dhinaca- intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararkeenii habeennimo kulanti dambe nabadgelyo
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel